إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada warka subaxnimo idaacadda islaamiga alfurqoon qodobada aad ku dhagaysanaysaan waxaa ka mid ah weerar khasaare lagu gaarsiiyey ciidanka dowladda federaalk ayaa wuxuu ka dhacay deegaanka tixsiil ee ka tirsan shabeellaha hoose ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay dagaalo dhowra ku qaaday fariisimo kala duwan oo ciidanka dowladda federaalk ay ku leeyihiin muqdisho iyo duleedkeeda faahfaahin dheeraada ayaa kasoo baxaysa dagaal habeen ka hor mujaahidiinta al-shabaab ay ku qaadeen maleeshiya kenya leedahay oo ku sugnaa gobolka gaarisa kanaalka wararka ee alkataa'ib ayaa muuqaal ka soo saaray weeraro ay dharaarcad ciidamada xarkada shabaabul mujaahidiin ka fuliyeen magaalada muqdisho ganacsatadii ku hanti beeshay dabdhowaan ka kacay magaalada kismaayo ayaa ka warmay khasaaraha gaaray xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalk ayaa sheegay in dowladdu ay daacad ka ahayn la dagaalanka musuq maasuqa balse uu yahay mashruuc sadbursi ah oo dad gaar ah lagu beegsanayo askari kasoo goostay ciidamada ku sugan magaalada buulamareer ayaa isku soo dhiibay wilaayadii islaamiga ah ee shabeellaha hoose waxaa sii xoogeysanaya mudaharaadyada ka socda dalka kenya iyadoona soomaalida ku dhaqan dalkaas ay walaac ka muujiyeen dibadbaxyada booliiska kenya ayaa xabsiga u taxaabay saraakiil ilaalo uu ahaa rayla odhinga
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن weerar khasaare lagu gaarsiiyey ciidanka dowladda federaalk ayaa wuxuu ka dhacay deegaanka tixsiil ee ka tirsan shabeellaha hoose warkaas iyo war kale oo ku aadan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo dagaalo dhowra ku qaaday fariisimo kala duwan oo ciidanka dowladda federaalk ku leeyihiin muqdisho iyo duleedkeeda waxaa faahfaahinaya haashim ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saacadee lasoo dhaafay howlgallo kala duwan waxay ka fuliyeen gobollo kala duwan kuwaas oo lagu beegsaday ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka haddii aynu ku horrayno dhanka gobolka shabeellada hoose rag ka tirsan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ku qaaday goob isbaaro u ahayd ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka waxaana ciidamadii isbaarada u taalay soo gaaray khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ciidamadan weerarka lagu qaaday ayaa ku sugnaa deegaanka tixsiile oo u dhexeeya degmooyinka afgooye iyo wallanweyn ugu yaraan laba askari oo ka tirsanaa ciidamada isbaarada u taalay ayaa halkaa ku dhintay waxaana ciidamadii xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee fuliyey weerarkaas ay goobta dagaalka ka qaateen laba qori oo a k ah iyo sidoo kale saddex boosh isla shabeellada hoose ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay xala dagaal toos ku qaadeen fariisimayaal kala duwan oo ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalku ay kaga sugan yihiin xaafadaha munkayga iyo haanta dheer ee degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose halkaas oo laga maqlayay dhawaqa rasaasta welina faahfaahin dheerihii kama aanaan helin khasaaraha gaaray ciidamada dowladda federaalka ah ee xala lagu weeraray xaafadaha munkayga iyo haanta dheer dhanka gobolka banaadir ciidamo hubaysan oo ka tirsan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka howlgala gobolka banaadir ayaa waxay xala howlgal ku qaadeen fariisamayaal ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka howlgalladan oo lagu beegsaday ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ayaa waxay ka dhaceen duleedka magaalada muqdisho fariisimayaasha ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay weerarka ku qaadeen waxaa ka mid ah isgoyska ceelasha biyaha ee duleedka magaalada muqdisho iyo sidoo kale saldhig ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalku ay ka samaysteen xaafadda al nasri ee isla deegaanka ceelasha biyaha waxaana halkaa ka dhacay dagaal in muddo ah socday welina faahfaahin dheeriya kama aanaan helin khasaaraha ku gaaray ciidamada dowladda federaalka dhanka gobolka gaarisa ee ku jira gumaysiga dowladda kenya faahfaahinno dheeraada ayaa laga helayaa howlgal habeen hore ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fuliyeen deegaan lagu magacaabo baquur oo ka tirsan gobolka gaarisa halkaas oo ay ku sugnaayeen ciidamo maleeshiya ah oo ay tababaratay dowladda kenya waxaana dagaalkaasi lagu dilay ugu yaraan hal askari oo ka tirsanaa ciidamadii ku sugnaa deegaanka kuwaas oo dagaal kooban oo halkaa ka dhacay kadib isaga farxaday goobta dagaalka jasaak allahu khayran kanaalka wararka ee alkataayib ayaa muuqaal ka soo saaray weerar ay dharaarcad ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku qaadeen magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya mahad cubayd ayaa soo jeedinaya
janaalka wararka alkataayib ayaa baahiyey muuqaal lagu soo bandhigayo ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo howlgallo dharaarcad ka fulinaya gudaha magaalada caasimadda ah ee muqdisho weerarada filimka lagu daawanayo waxa uu mid ka mid ah ka dhacay xaafad ka tirsan degmada hilwaa ee gobolka banaadir waxayna ciidamada mujaahidiintu maalin cad weerareen askar ka tirsan kuwa dowladda federaalka oo goobta fariisiin milatari ku lahaa
واليسار ونفوسنا في شوقنا تهفو إليك بلا انتظار عدنا نفيك بوعدنا أحرى لا نرضى النار والطويل عن ذاك الربا أثر التوحش والغبار ربنا نقول ربنا
weerarka kale ee filimka lagu soo bandhigayo waxa uu afar maalin ka hor ka dhacay xaafadda tiida ee degmada dayniile ciidamo ka tirsan mujaahidiinta ayaana xilli habeen ah waxay weerareen bar kontarool oo ay joogeen askar ka tirsan kuwa dowladda federaalka ah waxaa filimka lagu daawanayaa meydadka shan askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ayadoo ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay soo furteen hubkii ay ciidankaas ku dagaalamayeen markii dambena ay gubeen xaruntii ciidan ee ay weerarka ku qaadeen حياتنا بالانتصار نشدو بألحان الفدا شرفا إلى تلك الديار الله أكبر فيك بوعدنا أحرار لا نرضى انكسار ونفوسنا في شوقها تهوى إليك بلا انتظار
ayadoo dowladda federaalka ah tilmaamayso inay wiiqday awoodda al-shabaab ayaa haddana waxaa muuqanaya arrinkaas wax kasoo horjeeda ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa la soo baxay dardar hor leh waxayna silsilado weeraro ah oo culus ka fulinayaan goob waliba oo ay doonayaan oo ay ugu weyn tahay magaalada caasimadda ah ee muqdisho ganacsato ku hanti beeshay dab dhowaan ka kacay magaalada kismaayo ayaa ka waramay khasaaraha soo gaaray maxamed muudaye waa muslim ayaa faahfaahinaya maalmo ka hor waxaa magaalada kismaayo ka dhacday masiibo kadib markii ay gubatay kaalin shidaal iyo xarumo ku dhegnaa ganacsadadihii lahayd kaalinka ayaa qiimeen kadib waxay sheegeen in ay hanti badan ku waayeen dabkaas waa kan mid ka mid ah saxaafadda kula hadlay goobta oo burbur badan ka muuqdo masiibaa dhacday meeshan waxaa ku yaalay laba kaalmood oo shidaal oo deris ah waxay furaayeen laba kun afar iyo tobankii ilaa hadda yay shaqaynhayeen kaalmihii u horreeyey ee magaalada kismaayo laga bilaabayna ahaayeen alxamdulillah ilaahay mahadu u sugnaatay markaan taabto xagga khasaaraha qiimaynta aanu samaynay eenu dee gacanta ku haynay muddadaa dheer lacagta hantida meesha ku baaba'day sagaashan iyo toddoba kun ilaa boqol kun intaasay noqonaysaa suuqyo iyo xarumo ganacsi oo soomaaliya ku yaala ayaa gubatay dhowrkii bilood ee u dambeeyey
xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalk ayaa sheegay in dowladdu aysan daacad ka ahayn la dagaalanka musuq maasuqa balse uu yahay mashruuc sadbursi ah oo dad gaar ah lagu beegsanayo maxamed daahir cali suuw ayaa faahfaahinaya xilli madaxweynaha dowladda xasan sheikh uu ku dhawaaqay dagaal ka dhan ah musuq maasuqa hareeyay dowladdiisa ayaa waxaa ka dhashay hadalhayn ka timid shacabka soomaaliyeed siyaasiyiin mucaaradsan dowladdiisa iyo xubno ku jira dowladda federaalka dagaalka ka dhanka ah musuq maasuqa ayaa ilaa iyo haatan lagu wajahay dadkii ka mid ahaa dowladdii farmaajo oo qaarkood ay dibad joog yihiin halka kuwo kale xabsiga loo taxaabay xildhibaan maxamed weli oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka oo ka hadlayay hanaanka uu u socdo dagaalka ka dhanka ah musuq maasuqa ka dhex jira dowladda ayaa sadbursi iyo cadaalad darro ku eedeeyey hogaanka ugu sarreeya dowladda madaxweyne xasan sheekh iyo ra-iisul wasaarihiisa ayuu tilmaamay inaysan daacad ka ahayn dagaalka musuq maasuqa waxaana uu tusaale usoo qaatay agaasimaha guud ee shaqada iyo shaqaalaha oo afartan iyo lix cisho u xiran musuq maasuq lagu soo eedeeyey xilli xubno kale oo ka tirsan dowladda ay weli ku howlan yihiin falal xatooye ah cadaaladdarre baa nalagu soo biyey xamsa nagu soo biyey madaxweyne xasan sheekhaa nagu soo biyey wiilkaan shaqadii shaqaalaha agaasimaha guud oo cabdulaahi iska xiran afartan iyo shan cishe gaar ahaan saldhig booliis kaga xiran waxaan dhahnaa waa afduub taasna waxay tusaysaa macnaha habku maarata maasumaasuq inuu heen waxaan dhihi karaa daacad lagama aha macnaha waa waa- waa seed bursi waa dad baa la beegsanaya waayo qaabka loo wajahay ayaan qaab sax ahayn sagaal toban qof aa la soo eedeeyey sagaal baa baxstille haddaad feesdak la haystaan waa dadka maarata beela laga tiri badan yahay ama beelaha aan haysanin ciida qabiil aan humaysnaan aan hub aan haysan weeyaan toddobaadyadii lasoo dhaafay waxa uu xasan sheekh si isdabajoog ah kaga hadlayay musuq maasuqa ka dhex jira dowladda waxaana xilligaasi wixii ka dambeeyey la bilaabay in la xiro xubno ka tirsan dowladda oo lagu eedeeyey inay xatooyo geysteen si kastaba ha ahaatee lama filayo in la ciribtiro xajmiga musuq maasuqa iyo xatooyada ka dhex jira dowladda waxaana dad badan ay isweydiinayaan cidda ay tahay in tallaabo ay ka qaado madaxweynaha dowladda oo lunsaday lacag aada u badan kuna kacay musuq maasuqii ugu weynaa isagoo eheladiisa ku safay xilal kala duwan welina faraha kula jira dhulboob xoogan oo ka jira magaalada muqdisho
askari ka soo goostay ciidanka ku sugan magaalada buulamareer ayaa isku soo dhiibay wilaayadii islaamiga ah ee shabeellaha hoose maxamed ciise ayaa ka waramaya wilaayadii islaamiga ah ee shabeellaha hoose ayaa soo bandhigtay askari kasoo goostay ciidamo ku sugan buulamareer askarigan ayaa ka waramay xaaladda adag ay ku sugan yihiin iyaga iyo askarta shisheeye taasoo ay ugu weyn tahay cabsida ay ka qabaan weerarada xarakada mujaahidiinta al-shabaab kadib markii ay mujaahidiinta mar weerar ku qaadeen ciidamada ugandha ee ku sugan deegaanka buulamareer ee shabeellaha hoose wuxuu ka waramay ugu horeen waxaa ku qasbay inuu isaga soo tago ciidamada dowladda federaalka isagoona lasoo goostay qore ak forty ah iyo boosh geli taraar axmed aa la yidhaah waxaan kasoo tegay buulamareer goormaa ka soo tagtay waxaan kasoo tegay salamaan dara buulo mareer ka waran ciidamada halkaa jooga ee meeqa ayaad ku jirtay waxaan ku jiray eh, shan sano ilaa lix sano muddadaasi buulo mareer ayaad ka howlgelaysay haa waayahay nin wax badan usoo jooga ayaa tahay maxaa kugu qasbay inaad halkaa kasoo tagto
waxaa igu qasbay eh, dhaca meesha ka jira aan u adkeysa waaya macnaha waxaad u adkaysan weyday maxay yihiin inaan macnaha afrikaantaas jaalahaas la shaqeeyaan u adkeysa waaya macnaha marka kolley waxay eh, noqotaba had deertaan macnaha inaan macnaha danteedi iyo aqrinla diideda ka raacdaan aan go'aansaday kolley marka qaabkaas waa badata wax qori ah miyaa lasoo goosatay qori aa waa wataa akar iyo toddoba qasnaa wataa kadib wuxuu ka sheekeeyey dagaalkii buulamareer ku qabsaday askarta dowladda federaalka iyo ciidamada ugandha
wallaahi qaab caadi aan kusoo baxay oo jawi markaas xilli jawi degan yuu ahay marka waa qaab tartiib aan kusoo baxay cid kugu helisay miyaa jirtay cid weelinaya ma jirin aniga daba joogtaan cid kaloo aan daba socota markaas Een, magaalada buulo mareer dagaal culus ayaa ka dhacay oo ciidamada uganda halkaa waa lagu laayay een, waa joogay subaxda waa soo joogay wallaahi haddaan kaaga warrama meesha kolley waxbaa lasu gaarsiiyey ma garat haye meeshaas raggii joogana waa looga tugtugroonaaday gaalada ahay ma garat waa gartay marka ilaahay ayaa garabkooda ka baxay idinku maxaa idin soo gaaray innaga raggeena waxaa wax sidaas soo ma gaarin laakiin saddex ninaa ku dhimatay meesha ayaga waa wax badan aan ka dhintay kolley ilaa lixdan ilaa toddobaatan malayda waa wuxuu intaa ku diray inay cabsi joogto ah la nool yihiin ciidamada shisheeye iyo askarta dowladda federaalka taas oo ay ka qabaan xarakada mujaahidiinta al-shabaab wax cabsi ah ka waran ma dareemayaan ciidanka cabsi cabsi waa saahid cabsidii waa saahid waa waa habeendeydii waa xaaladeyda caadi maaha kolley gaaladu waa cabsidiisu waa saahid kuma hoyino kuma hayno waa xilliyada oo habeenka soo gelaya baa laga dareeraa xerada waa magaalada waa laga baqa haa askarta uganda ka waran ee buulamareer ku sugan dagaal baa qabsaday meydad aada u badan markii ay yimaadeen oo xerada ay galeen ka waran maxay dareemeen shucuurtooda sidee buu ahaa wallaahi waa shucuurtooda caadi maahayn cabsidoodii cabsiyaa usii usii ba- usii badisay waa kaa maxay la baqeen maxay la cabsanayaan meesha waa meesha waxa ku gaaray waa cabsidooda hadda saahid waa kolley xanuunka ku dhacay ilaa hadda ka waweysin ugu dambeyn wuxuu sheegay in si qurux badan ay usoo dhoweysay wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose si qurxoonaa liisoo dhaweeyey si si maamuus le oo islaamnimada musulimimaa liisoo dhaweeyey anigaa go'aansaday inaan kaga soo tago meeshaas adoo qofna lasoo xiriirin Ah, maayo xiriiran samay ha ka waran ciidanka kale een qorshaha iyo tillaabada adi aad qaaday oo kale ma ku fikirayaan bay kula tahay ciidanka soomaalida wallaahi rag badan oo meesha oo inay ku fikirayo waa buux kolley oo haddii macnaha ay jaan helaan sidaan dareemayo maxaa dad ay ujeedi ujeedinaysaa ugu baaqaysaa inay kaga tagaan meeshaas akhridoodii adduunyadoodii ay u shaqo tagaan oo kaga tagaan meeshaas ciidamada dowladda federaalka ayaa ka kala firxanaya furimaha dagaalka kadib markii ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay dagaallo xoogan oo isxigxigay ay ku qaadeen xeryaha ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka waxaa sii xoogaysanaya mudaharaadyada ka socda dalka kenya iyadoona soomaalida ku dhaqan dalkaasi ay walaac ka muujiyeen dibadbaxyada maxamed amiin ayaa faahfaahinaya
wararka ka imanaya dalka kenya ayaa ku waramaya in mudaaharaadyada ka socda dalkaasi ee looga soo horjeedo dowladda uu hogaamiyo william ruuto ay saameyn ku yeesheen soomaalida ku dhaqan kenya dibadbaxyada ayaa saameyn ku yeeshay dhaqdhaqaaqa ganacsiga iyo guud ahaan nolosha dadka ku nool magaalooyinka dalka kenya taasi oo ay usii dheertahay baqdin xoogan oo soo food saartay ciidamo aada u badan ayay dowladda kenya soo dhoobtay wadooyinka waaweyn ee dalkaasi si ay uga hortagto islamarkaana u joojiso dibadbaxyada sii xoogaysanaya ee ay dhigayaan mucaaradka iyo dadka rayidka ah waxay sidoo kale xukuumadda nairobi mamnuucday oo ay xirtay goobihii waxbarashada kuwaasi oo ay amar ku bixisay inaanan la aadi karin iyadoo bulshada ku amartay inay feejignaan muujiyaan guud ahaan soomaalida ku dhaqan waddanka kenya ayaa albaabada isugu dhuftay goobaha ganacsi si gaar ah xaafadda islii ee magaalada nairobi waxaana la soo diristay baqdin xoogan oo xagga ammaanka ah
warkaani saakay dhegeystayaal wuxuu idinkaga imaanayaa idaacadda islaamiga alfurqoon booliiska dalka kenya ayaa xabsiga u taxaabayay saraakiil ilaalo uu ahaa rayla odhinga dalka kenya waxaa weli ka taagan xaalado cakiran iyadoona dowladdu ay bilowday inay soo xirxirto saraakiil lagu eedeeyay inay ku lug leeyihiin mudaharaadyada ka socda dalka dadka la xiray waxaa ka mid ah saraakiil ilaalo uu ahaa rayla odhinga kuwaasi oo ay gacanta ku dhigeen ciidamada booliiska mid ka mid a saraakiisha ayaa xilliga la qabanayay wuxuu ku wajahnaa goobtiisa shaqada balse inta aanu gaarin ka hor ayay gacanta ku dhigeen ciidamada booliiska sidoo kale waxay ciidamada weerareen hoyga afhayeenka reela odhinga kaasoo isagana gacanta lagu soo dhigay warkii subaxnimo oo saakay idinkaga imaanayay idaacadda islaamiga alfurqoon waa inaga intaa